hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa maanta shixnad gargaar ah oo gaaraysa afar boqol oo tan u soo dirtay maamulka jubbaland waxaana doonida sida gargaarkan lagu wadaa in ay ku soo xirato dekedda magaalada kismaayo gargaarkan oo dekedda muqdisho uu ka sagootiyey maanta guddoomiye ku-xigeenka hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma doctor axmed cabdi aadan ayaa waxaa ku uheliyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka jubbaland maxamed cismaan jaamac iyo agaasimaha waaxda gargaarka ee hay-adda soodma sahre cali yuusuf gargaarkan ayaa waxaa dalkeenna hore ugu deeqay dowladaha ruushka iyo sidoo kale sacuudiga waxaana hay-adda mar waliba ka go-an caawinta iyo sidoo kale u gargaaridda bulshada soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan ayaa ballan qaaday in gargaarkan dadkii mudnaa la gaarsiin doono guddoomiye ku-xigeenka hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee soodma doctor axmed cabdi aadan ayaa ka warbixiyey gargaarka maanta oo ay taariikhdu tahay lix iyo labaatanka bishii saddexaad laba kun afar iyo labaatanka waxaan joognaa sekadda weyn ee magaalada muqdisho oo aan u nimid run ahaantii munaasabad aan ku gaarsiinayno gargaar dowlad goboleedka jubbaland waxaa maanta halkaan laga rarayaa raashintan afar kun oo tan oo isla ahaantii qayb ka mid ah ay ka mid tahay badankiisuna uu yahay kamadii oo loogu talagalay inuu gaadho dowlad goboleedka jubbaland iyo maaragtay dadka ku tabaalaysan iyo xaaladooda si loogu maaragtay maareeyo ama loogu gargaaro waxaan runaantii mar labaad aan ku faraxsannahay inaan marar horena kaalmo gaadhsiinay dowlad goboleedka jubbaland maantana ay sidoo kale tahay qayb ka mida ama dowlad goboleedka jubbaland gargaarkii loogu talagalay oo la gaadhsiinayo waxaa nala jooga oo maashaan maaragtay gargaarkaa nagala wareegaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee dowladweynka jubbaland ugu dambeyn wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka jubbaland ayaa uga mahadceliyey hay-adda sudma sida ay markaasi u garab taagan tahay dadka danta yar joognaa magaalada muqdisho khaasatan dekedda ee weyn kaas oo aan maanta ka rarayno sida uu sheegay doctor axmed guddoomiye ku-xigeenka hay-adda gargaarka maareynta masiibooyinka raashiin qamadi dhan afar kun oo tan iyo toddoba kun oo kaartoon oo timir ah kuna habbooneed wakhtigii ay ugu dadka soomaaliyeed ee jubbaland ay u baahnaayeen waxaan ugu mahadcelinayaa hay-adda gargaarka maareynta masiibooyinka qaranka guddoomiyaheeda iyo guddoomiye keeda iyo agaasimayaasheeda iyo shaqaalaha sida heeganka buuxan ay ugu jiraan dalkooda soomaaliyeed uguna adeegayaan inay shacabka soomaaliyeed ay gaarsiiyaan